magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyey tababar ku saabsanaa gargaarka degdega ah kaasi oo socday muddo saddex bilooda islamarkaana loo qabtay qaar ka mid a ardayda maadada caafimaadka ka baratay iskuulka aliimaan ee magaalada beledweyne maamulaha iskuulka aliimaan ee magaalada beledweyne abuukar xasan axmed ayaa raadiyo beerulo uga waramay ahmiyada tababarka tirada ardayda ee macadka tababarka caafimaadka aliimaan ee sanadkan aan tababarka u qabano waxay gaaraan ilaa iyo saddex iyo labaatan arday oo ardaydaasay u badan yihiin qaybta markaasi fasta aidka gargaarka degdega iyo markaasi calaamadaha nolosha iyo arday baranaysa nutrition iyo markaasi qaybta midwiferiga intaas isugu jiraan ahmiyadda ama ujeedada aan tababarkan u bixinayna waxay tahay in bulshada ay kaga baahibeelaan baahidaha baahiyaha caafimaad ee loo qabo ee bulshada u qabta dhanka caafimaadka barashadiisa iyo inuu markaasi macadka hadafkiisa ay tahay inuu markaasi bil walba ama sanad walba uu kusoo kordhiyo jiil khibrad sare u leh qaybta caafimaadka tababarkaani waxaan jecelnahay ilaa hadda waxaan ku jirnaa bishii saddexaad tababaradeenna wuxuu u badayin uu macadka tababarka caafimaadka u qaabilo tababar oo one month soconaya iyo markaas tababar saddex bilood soconaya marka kana ugu dheeraa asigana wuxuu soconaya three month tababarka intiisa badan ku baxaya qaybta markaasi first aidka iyo fetal scienska oo ardada boqolkiiba siddeetan iyo shan hadafka loogu danleeyayna ay tahay in ardada tobabaraadka in markaas ahmiyadda culeyska loo saaro qayb practical iyo teory intaba isku helaya laakiin muhiimadda culeyska waxaan saarayna qaybta practicalka hadda waxaa inugu dambeysay aan sameynay markaasi qaybta markaasi syujarka ama qaabka tuliinka loo sameeyo waxaan rajeynaynaa insha allah maalmaha nasoo aadan xitaa inaan markaasi qaabka falanbada qofka loogu xiro waxay hore usoo qaateen qaabka markaasi durooyinka loo sameeyo qaabka dhiiga loo cabiro qaabka qandhada loo cabiro iyo waxyaabo badan oo markaas halkan hadda aan kusoo koobi karin macadka tababarka caafimaadka aliimaan boqolkiiba siddeetan iyo shan tababarada uu qabanaya qalabkiisa asiga u diyaarsan yihiin oo markaasi wixii markaasi muhiim ah oo markaasi oo caafimaadka ah boqolkiiba siddeetan iyo shan macadka wuxuu leeyahay qayb uu markaasi baracticalka ah oo meelba u maraa sida asigaa u diyaarsaday inuu markaasi iskuulka ardada uu kusoo saaro tababarkaas uuna mar walba prioritiga ama waqti uu ku bixiya inuu kusoo saaro arday cusub waxaa noo soo gabagaboobay tababarkii markaasi ee macadka tababarka caafimaadka ee muddada saddexda bilood ee waqtiga quruxda badan aan ku bixinay arday gaaraysa saddex iyo labaatan arday kaasoo aan kaga dan lahay inay markaasi bulshada aan ku kordhino dad aqoontooda ama khibrad sare caafimaad u leh waxaan rajeynaa insha allah inaan halkaas aan kasii wadno qaybta markaasi tababarka caafimaadka ee macadka uu bulshada u haayo maro had iyo jeer qaar ka mid a ardaydii ka faa'iidaystay tababarka ayaa raadiyo beerlo uga waramay waxyaabaha lagu baray tababarka magaceyga waa deynaw cabdi xasan waxaan ka socdaa ardayda tababarka ee macadka waxaan ka bartaa qaybta dureenka iyo sida dhiigga loo cabiro iyo waxaan ka bartaa sida wax loo tolo iyo waxyaabaha kale waan ku faraxsanahay tababarka nala siiyey waxaa ka mid ah qaybta dureenka qaybta dhiiggisa loo cabiro garaaca wadnahase loo cabiro waan ku faraxsanahay maanta tababarkeena maadaa sigoo soo gabagabooba bismillaah magaceyga waa maani maxamed miire waxaan ka mid ahay ardayda ardayda dhigata macadka ali iimaan tababarka caafimaadka aad iyo aad ayaa ugu faraxsanaa maadaama oo macadka tababarka al iimaan oo ka bartay waxaa soo qaaday tababar ku saabsan sida dhiiga loo cabiro b b manual iyo b b digital sida qofka loo duro iyo qofka sida oo tuliinka waxyaabahaasa soo qaadan aad iyo aad ayaa ugu faraxsanaa maadaama aan kusoo bartay macadka tababarka aliimaan walaa magaceyga waa farxiyo xeele maxamed waxaan kamid ahay ardayda wax ka bartay macadka tababarka caafimaadka aliimaan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inuu noo soo gabagaboobo tababarkii muddada saddexda bilood ayaa noo socday waxaan bartaa nutrition iyo malnutrition oo macnaheedu yahay buugga nafaqada iyo nafaqa darada